bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ama bacdu yaquulu llahu tabaaraka watacaala waqaala lahum nabiyuhum ina aayata mulkihi an yaatiyakum altaabuutu fiihi sakiinat min rabbikum wabaqiyatu mima taraka aalu muusa waaalu haaruun wabaqiyatu mima taraka aalu muusa waaalu haaruuna taxmiluhu lmalaa'ika ina fii dalika laaayata lakum in kuntum mu'miniin darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo afartan iyo sideedaad ee suuratulbaqara ilaahay wuxuu leeyahay wa qaala lahum wuxuu u yidhi reer banu israa'iil nebiyuhum nebigoodii inna aayata mulkihi taaluut mulkigiisa iyo boqortooyadiisa calaamadday astaanta lagu gartaahi an ya'tiyakum waa inuu idin yimaado attaabuutu santuuqi fiihi xaal santuuqa dhexdiisa ay ahaatay sakiinatun xasillooni oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa baqiyatun haraadi oo mimaa kii ka mid a taraka uu ka tegay aalu muusa muuse ehelkiisii iyo wa aalu haaruuna haaruun ehelkiisii taxmiluhu xaal ay sidoy xambaarayso santuuqaas almalaa'ikatu malaa'igtu ay sido inna fii daalika kaas dhexdiisa waxaa ku sugan la aayatana ku sugan oo lakum adinka idiin sugnaatay in kuntum haddaad tihiin ood ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin ah waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii aheyd suuratulbaqara gaar ahaan meeshii ilaahay uga warramayo subxaana wa tacaala madaxyaweyntii reer bani israa'iil qaar ka mid a oo nabi ambiyadii ilaahay ka mid a oo nebiyadoodii ilaahay usoo diri jiray ka mid ahaa u tegey kana codsaday in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyo dagaal iyo jihaad boqorna loo soo saaro nabigiina oo u sheegay markii dambe in dagaalkiina lagu waajibiyey boqorna loo soo saaray boqorkiina looga dhigay nin la yidhaha daaluut qisadii ku saabsaneed arrintaasaan ku guda jirnay si gaar waxaan kusoo guda jirnay aayadihii ka warramayay diidmadii ay diideen magacaawgii daaluut oo ay dhaheen daaluut in la magacaabo ma aqbali karno maxaa yeelay boqortooyada iyo mulkiga annagaa ka mudan reer boqor kama dhalan iyo reer fulaan kama dhalan iyo maal lama siinin malyandheer iyo hantiilo lagama dhigin wax hadda saaka ama maanta aan isaga ku raacno oo ninkan uu ku sifaysan yahay ma jiraan saa darteed ma yeelayno boqortooyadiisay dhaheen ilaahay marka wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi lahum reer banu israiil wuxuu u yidhi nabiyuhum nabigoodii wuxuu u yidhi inna aayata mulkihi mulkigiisa iyo boqortooyadiisa ninka la yidhaahdo taaluut calaamadda iyo astaanta lagu gartaahi an ya'tiyakum waa inuu idin yimaado attaabuutu taabuutkii waa inuu idin yimaado taabuutku waa santuuqa santuuqi inuu idin yimaado waxay dhahaan culimmadu waxaa jiri jiray santuuq sida ilaahayba uu meeshaan ku sheegay subxaana wa tacaala waxyaabo waxyaabihii aahaartii nabi muuse caleyhi isalaatu wasalaam iyo nabi haaruunba wax ka midu ay ku jiri jireen ayaa reer banu israiil haysan jireen hadday damcaan inay dagaalamaanna taabuutkaasay qaadan jireen taabuutkaasay dhexda dhigan jireen waana dagaalami jireen ilaahayna waa guuley jire taabuutkaas iyo santuuqaas markii ay la joogaan ama santuuqa uu la joogo oo uu la yaalana oo agtooda uu yaallana waxay dareemi jireen xasillooni qalbi ah iyo sakiino iyo geesinimaay dareemi jireen waagii dambe taabuutkii nimankii soo cayriyey oo soo barakiciyey oo camaaliqada ahaa ayaa taabuutkii ka dhacay oo ka qaatay markaase waxay noqdeen kulligoodba waxay noqdeen xoon laxdii laga gooyooo kaley noqdeen iyo shinni guurahoo boqorkii iyo boqoraddii laga qaatoo kaley noqdeen taabuutkii marka nuucaas ahaa iyo santuuqii nuucaas ahaa oo cadowgay col ka jiray in ilaahay idiin keeno subxaana wa tacaala ayaa waxay u tahay calaamad ninkan boqortooyadiisa taabuutka hadduu idiin yimaado garta inuu yahay ninkaani nin ilaahay subxaana wa tacaala oo u xushay inuu boqor idiin noqdo hadduu idiin imaa waayana calaamadiisii ma cadda fiihi xaal uu ahaaday taabuutka iyo santuuqa dhexdiisa sakiinatun ay ahaatay xasilooni oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaato haddaad heshaan waa xasilaysiin wa baqiyatun iyo haraadi oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday taraka uu ka tegay aalu muusa wa aalu haaruuna waxaa laga wadaa muuse iyo haaruun laftirkoodii waxay ka tageen oo haraadi ahaa ama aathaar ahaa iyo raadad ahaa ayaa waxay ku jiraan santuuqaas waxaas culimmada qaar waxbay ku sheeg sheegaan oo qisooyin israa'iiliya waayo waxa laakiin la cuskana oo loo cuskana ee aayad qur'aan iyo xadiis nabi midna loo cuska maayo ushii nabi muuse iyo burburkii alwaaxdii towraad ay ku qoreed iyo waxyaabo la mid ah ku jiray dhah laakiin calaa kullin ilaahaya xaqiiqada og wixii ku jire annagana looma sheegine reer banu israa'iilna wararka kuwooda nabigu wuxuu yidhi caleyhi salaatu wasalaam laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waxaa laga yaabaa waxaan inay run yihiinna waa suurtagal ay ka qisooyinka waxa ka mid a ay ku sheegayaan inay been yihiinna waa suurtagal wixii aan sharcigeennu xumaantooda uusan noo sheegin iyo beentooda ama wanaagooda uusan noo sheegin wixii sharcigeennu uu xumaantooda noo sheego ama beentooda waa ka fogaanaynaa waana qiraynaa inay been yihiin qaladna yihiin wixii sharcigeennu uu noo sheego iyo sharciga ilaahi subxaana watacaala iyo diinta ilahay nebi maxamed ku soo dejiyey iyo kitaabkeenna qur-aanka inay sax yihiinna saxnimadooda waa qiraynaa laakiin wixii aan labadaas midna aan ahayn runna noqon kara beenna noqon kara nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tukadibuuhum walaa tusadiquuhum sida aayaddan waxay ku sheegaan oo kale oo qisooyinka waxa ku saabsan oy leeyihiin sanduuqa waxa ku jiray waxaas iyo waxaas iyo waxaasa ku jiray ilah ayaa naga og wixii ku jiray aathaar nabi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo nabi haaruun uun ka soo jeeda waa ay ku jirtay sanduuqa laakiin aathaartaas waxay tahay ilaah ayaa oga ilaah ayaa og waxay yihiin ma dhara ma ula ma alwaaxa ma qoryaa ilaahay og waxay yihiin fiihi xaal uu ahaaday taabuudka iyo sanduuqa dhexdiisa sakiinatun ay ahaatay iyo wa baqiyatun haraadi oo mimaa kii ka mid a taraka uu ka tegey aalu muusa ay muusa muuse u ka tegey wa aalu haaruuna haaruuna uu ka tegey aalu lafdiga ah waxay dhahaan culimada qaar waa lagu tawkiidiye meesha taxmiluhu xaal ay xambaarayso oy sido almalaa'ikatu malaa'igtu ay sido ina fii dalika alaayata lakum in kuntum mu'miniin xaal ay malaa'igtu sido in laydiin keeno ayaa aayaddu iyo calaamadda lagu garanayo boqortooyada iyo inuu boqor yahay baaluud ka mid ah ilaahi subxaana wa tacaala waa uu keenay sanduuqii markii dambe nimankii camaaliqadah waa laga soo qaaday waa la keenay yaa keenay ragga qaar ah waxay dhahaan waxaa keenay camaaliqadii iyo nimankiiyaa cudur iyo masiibo lagu salladay kadibna waxay is dhaheen balaayadu waa sanduuqan aada soo dhacdeen iyo bililaqadan aada haysataan oo weliba aad ka soo dhacdeen dad ambiye ilaahay laga soo saari jiray hadeerna ay ku dhex jiraan qaarkood iska geeya sanduuqa markaase waxay soo saareen gaardameer xaggaan usoo jeedisheen gaardameerkiia keenay warkaas laakiin waa quraafaad inuu quraafaad yahana waa cadda maxaa yeeley ilaahay subxaana watacaala asagaaba qur-aankiisa wuxuu noogu sheegay wixii keenay taabuudka oo waa kan aayadda iska fiiri taxmiluhu waa taabuudka waxay xambaarayso almalaaikatu malaaigtu xaal ay tahay miday xambaarayso sido malaa'igaa marka soo qaada waa laga soo dhex dhifta malaaig ilaah say usoo wadeen ula soo haadayeen malaaigtu ay waxay soo hordhigeen baaluudaa lasoo hordhigay dig lagu soo horsiy iyo reer banu israiiloo daawanayo arkaay aa taabuudkii malaaigtii keenta ayadaa laftirkeeda aayad kale ah keenitaanka malaaigtu ay keenayso taabuudka iyo sanduuqa ilahi wuxuu yihi ina fii daalika kaas iyo taabuud keenidda iyo malaaig soo qaadidda ay soo qaado cadowgiina ka soo qaaday la-aayatan aayadaa ku sugan oo iyo calaamad oo lakum adinka idiin sugnaata oad ku garanaysaan hadalka ilahay xaqnimadiisa iyo hadalku inuu minallahi ka ahaaday iyo inuu yahay daaluud boqor in kuntum haddaad tihiin ood ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniinaho xaq iyo wanaagba rumaynaya falamaa goortii marka fasala ou la baxay daaluutu daaluut biljunuudi ciidamadii uu la baxay qaala wuxuu yidhi in allaha alla mubtaliikum wuxuu idinku imtixaami oo idinku imtixaamayaa binahaarin webi ee faman shariba qofkii caba minhu webiga falaysa minii igama tirsana waman lam yadcamhu qofkii aana dhamin fa inahu asagu minii anuu iga tirsan yahay ilaa man mooye ikhtarafa darsada gurfatan darsasho biyadihi gacantiisa darsada fa sharibuu waa cabeen minhu webigii ka cabeen nimankii la socday ilaa qaliilan minhum wax yaro ayaga ka mida maahane falamaa jaawasahu markuu tallaabay daaluut webigii huwa asaga iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu ay tallaabeen webiga qaaluu waxay dhaheen laa daaqata wax taagiya tabarihi lana annaga nooma sugnaanin alyowma maanta bijaaluuta jaaluut nooguma sugnaanin iyo wajunuudihi ciidamadiisa qaala aladiina kuwii waxay dhaheen marka yadunnuuna yaqiininaya annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmayaan kam min fi'atin koox badana oo qaliilatin yar oo qalabad ka adkaatay fi'atan koox oo kahiiratan fara badan biidni illaahi uga adkaatay wallaahu allana maca saabiriina saabiriinta macooda ayuu ahaaday daaluut boqoraa laga dhigay murankii iyo doodiina ku saabsaneen daaluut boqornimada ma mudnana waa dhammaatay oo waxay ku dhammaatay oo ku gebagabowday keenitaankii loo keenay reer banu israa'iil taabuudkii iyo sanduuqii laga dhacay kadib waxaa la aruuriyey ciidamadii daaluud wuxuu aruursaday ciidamadiisii duulaana la rabaa in la qaado dagaal fii sabiilillahi iyo jihaad fii sabiilillah in la galaa la rabaa baytulmaqdis iyo dhulkii laga soo cayriyey nimankan reer banu israa'iila waxaa la rabaa in gaaladii deganeed iyo camaaliqadii qabsatay in laga saaro laga cayriyo ciidan xoog leh ayaa laysku dubariday ciidankii laysku dubariday ayaa waxaa ilaahay ka warramay subxaana wa tacaala dhaaqidii ay dhaqaaqeen iyo wixii ay jidka kusii mareen iyo kadib wixii dhacay oo dagaal ahaa ciidankaasuna waa dadkii reer banu israa'iil oo markaas meesha joogay intoodii yareed waa ilaa intoodii badneed inay jeysatay oo dagaalkii ka jeestoonay dagaalkii iskaba diideen iyo jihaadkii fii sabiililaahi horaan usoo marnay intii marka dagaalka galaysay oo dagaalka inay galaan diyaar u noqotay oo yidhi dagaalka waa gelaynaa oo niyad ahaanna soo niyeystay af ahaanna ka sheegay ayaa nabigi isku dubariday ayagaas laftirkooda haddana intii jidka lasii maraya lasii imtixaamay markaasaa lasii kala reebay ilaahay marka wuxuu yidhi falamaa goortii fasala au baxay ou la go-ay qaaluutu qaaluut biljunuudi ciidamadii ou la baxay qaala wuxuu yidhi in allaha alle mubtaliikum wuxuu idinku imtixaami doonaa binahaarin webi ayuu idinku imtixaamaa ilaahay ee faman shariba qofkii caba minhu falaysa minni socod dheeray galeen dhulka ay socodka dheer ku galeenna waa dhul lama degaan ah oo omos ah oo oonley ah qoraxduna waa kulleed waa la oomay dabcan ayagoo oomana haddana ilaahi subxaana wa tacaala imtixaamay waxaa lagu imtixaamay biyay u baahan yihiin oo webi ah hoos ka qulqulaaya markaasaa la yidhi biyahaas haddaad wax ka cabtaan imtixaankii waa ku dhacdeen qofkii hal mar gacanta darsada mooye maxaa yeele qofku hadday biyaha cabto iyadoo aqsowday oo oontay hadday biyaha cabto oy caloosheeda biyo ka buuxido qofku waa dhaceho ma soco karto socodna siima wadi karto dagaalna inay gashay warkeed baddaa dan kalena waa laga lahayo waxay dhahan culimmadu waxaa loo baahnaa in la hufo dadka oo dadka laga soo saaro inta ugu nuxurka badan oo ugu tayada badan intaasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu guulaynaya intay rabaan yaraanta hala ekaadeene webigii marka markuu ku yimid wuxuu ku yidhi boqorkii faman shariba qofkii caba minhu webiga falaysa minii aniga iga mid ma aha oo ciidankayga kamid noqon maayo maba i raacaayo maba iga tirsana waman lam yadcamhu qofkii aana dhamin webiga oon biyo ka dhadhaminna fa innahu asagu minii aniga uu iga tirsan yahay ilaa man mooye iqtarafa qurfatan biyadihi darsada mooye yacni qofkan biyaha webiga ka cabin darsasho mooye hal mar uu gacanta darsada maahane kaasuu anigu iga tirsan yahay hal maraa laydin ogolyahay inaad dhunta ku qoysataan iyo jadiinka biyaha ilaahay marka wuxuu yidhi fa sharibuu way cabe waa ka ongooyeen minhu webigii ilaa qaliilan in yar oo minhum ayaa ka mida mahane waxyaabaha ay dareemayaan oo baahida ay u qabaan iyo oonka ay u qabaan biyahana ilaahay dartiis ayay uga sabreen kuwana waxay ka sabri waayeen biyihii cabitaankoodii kuwa hadda marka biyaha cabitaankooda ka sabri waayo uu dulqaadan waayo oonka haayaahe hadhowdii seefahay warmahasay ugu dulqaadanayaan waxaa la rabaa marka haddeer intay hadhowdii seefahay warmaha kasoo carari lahaayeen oo colka jab iyo halaag ay u horseedi lahaayeen hadda dadka laga reeba ilaahay marka wuxuu yidhi fa sharibuu waa cabeen minhu webigii ka cabeen ilaa qaliila minhum maahane wax yaroo ayaga ka mida maahane oo ciidankii daaluud watay ka mida maahane falamaa goortii jaawaza ou tallaabay daaluud hu webigii ou tallaabay huwa asaga daaluuda iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu maciisa ay tallaabeen qaaluu laa daaqata lana alyowma bijaaluuta wajunuudi webigii waxaa ka gudbay intii aan biyaha cabin iyo boqorkii daaluud ahaa intii kale webiga gadaashiisu iskaga reeb intii gudubtay markay gudbeen ay laba u qaybsameen haddana qaar culimmadoodii ah oo yaqiintoodu ay xoogganeed iyo qaar kale ay u qaybsameen qaarkii aan yaqiintoodu xoogganayn oo laga yaqiinta badnaa oo ahlu cilmigooda aan ahayn ah waxay dhaheen intaana waa la egnahay culm hiigaan ah oo yuug iyo maayuug ah oo jaaluud ou hogaaminayo nin la yidhaahna waa nugu soo fool leeyahay marka maanta dadkaas dad iska dhici kara manin ciidankii xooggiisiina webigii nooga hareen ciidanka marka waxa hogaaminayay gaaladana oo ay markaas la dagaalamayeen nin la yidhaha jaaluut boqorka ciidamadan hogaamaha iyo oo muslimka ah iyo gaalada boqorka hogaaminaya waxay ku kala duwan yihiin jiimka iyo iyo da'da bes xagga wasanka midna waa daaluut midna waa jaaluut jaaluutka iyo jiimka midka ahi waa gaalada midka hogaaminaya ciidamo kumanaanana waa wato oo aada u fara badan oo khalqi ilaaheeya aadna u waaweyn ilaahay marka wuxuu yidhi falamaa goortii jaawasahu oo webiga tallaabay daaluut huwa asagayo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu daaluut maciisa ay webiga tallaabeen qaaluu waxay dhaheen laa daaqata waa intii mu'miniintahayo khullaska oo webiga ankeenta lagu imtixaam imtixaan ku guulaysatay laa daaqata lanaa annaga nooma sugnaanin tabari alyowma maanta bijaaluuta nooguma sugnaanin jaaluut iyo wajunuudihi ciidamadiisa yuuga iyo maayuuga ah awood aan kula dagaalano nooma sugnaanin qaala aladiina kuwii marka waxay dhaheen yadunnuuna yaqiininaye annahum ayagu mulaaqullaahi alla inay la kulmaayaan kam min fi'atin koox badana oo qaliilatin yar oo qalabad ka adkaatay fi'atan koox oo kahiiratan fara badan biidni illaahina uga adkaatay war waxay dhaheen waa sabarsiiyeen oo waxay dhaheen war yaraantii aan yarnahay oo cadadkanaga uu yaryahay yaysan nala noqonin in yaraantan guuldara ay la socoto ama yaraantu ay guuldara leedahay yaysan nala noqonin waxaa badan dad yar oo ka adkaaday dad badan ugana adkaaday ilah idinkii awood alle subxaanahu watacaala wallaahu ilaahayna maca saabiriina saabiriinta macooda ayuu ahaadee aan sabarno dadkaas marka aada u yaraayeen sida baraa saxaabiga la yidhaahdo ka sugnaatay sida saxiixulbukhaari ku taalla wuxuu leeyahy haddaan saxaabadii nabiga nahay waxaan ku tiri jirnay daaluut ciidamadii la socday oo dagaalka markii dambe la galay inay cadadkoodu ou ahaa saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin keliya soo hartay ciidankii tirada badna saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin waa cadadii iyo tiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkii beder markuu galaayay saxaabadiisu ay ahaayeen intaas ilahay marka wuxuu yidhi walamaa goorti barazuu ay muuqdeen lijaaluut ay u muuqdeen iyo wajunuudihi ciidamadiisii qaaluu waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow afriq shub calaynaa korkeenna sabran ku shub wathabbit ilaahayou sug aqdaamanaa gomadaheenana wansurnaa ilaahu noo gargaar cala alqowmi alkaafiriina qoomka gaaladaana noo gargaar war waa la iskala soo tegey webigii waa lasoo tallaabay wixii hari lahay waa hareen waa la issabarsiiyey waxaa la yimid goobtii dagaalka waxaa soo muuqday jaaluud iyo ciidamadiisii faraha badnaa oo cadadka badnaa xooggana weynaa hubka nuucyihiisa kala duwanna ku gaashaannaa ayaa soo muuqda daaluutii dadkii la socdana waa dad aada u yar meel bannaan ha markii la isugu yimid ilahay marka wuxuu yidhi walamaa goortii barazuu ay muuqdeen daaluutii iyo ciidamadiisii lijaaluuta jaaluut ay u muuqdeen iyo wajunuudihii ciidamadiisoo lees arkay qaaluu marka waxay dhaheen muminiintii waa ducaysanaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow afriq shub calaynaa dusheenna sabran sabr iyo dulqaad aan dagaalka u dulqaadano ilaahuna si si haddaan dulqaadkaas la helin dagaalka looma dulqaado kare wathabbit ilaahu sug aqdaamanaa gomadaheennana ilaahu sugoo baqashada ka ilaali qofkuna markay baqdo waxyaabaha calaamadaha lagu garto waxaa kamid a jarayska lagu ay jareeyaan dhulkaba ma qaban karaan marka ilaahayow gommadaheenna dhulka ku sugo kuwa baqdo carara hanaga dhigin wansurnaa ilaahu noo gargaar yaa noogala gargaara cala alqowmi qoomkii korkooda ilaahu nooga gargaar alkaafiriina gaalada ah ilaahay kuwaas waa gaalo waa ku beeniyeen anaguna waa ku rumayna ilaahu nooga hiili fahazamuuhum ilaahay wuxuu yidhi fahazamuuhum daaluut iyo ciidamadiisii way jebiyeen gaaladii biidni illaahi ilahay idinkiisay ku jebiyeen iyo awoodiisa wa qatala wowna dilay daawuudu daawuud jaaluuta ayuu dilay wa aataahu llaahu allana waa siiyey daawuud almulka ayuu siiyey walxikmata wa callamhu wuxuuna baray mima kii ayuu wax ka baraya shaa-u alla uu doonaayo walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin dagaalkii waa la galay foodaa lees daray wax yar kadib dagaalkoodu socdaba ilahi wuxuu qadaray subxaanahu watacaala ciidamadii gaalada oo tirada badnaa ninkii hogaamiyaha u ahaa in la dilo haddiina dad hogaamiyahooda la dilo waa fashilka ballaawgiisii oo ciidanku isgaarsiiyaan boqorkii waa la dilay amaanduulihii waa la dilay amiirkii waa la dilay haddii la isgaarsiiyo markaasaaba rucbi iyo argaag wuxuu ku dhacaa nin la yidhahdo waxaa ku jiray ciidamada taaluud oo watay daawuud la yidhaahdo oon markaas nabi ahayn laakiin waagii dambe ilaahi subxaana watacaala uu nabi ka dhigi doono waa nebi daawuud calayhi salaam ayaa ciidamada ka mid ah isagoo nin dhallinyaro ah nebi daa-uudaa wuxuu dilay isagoo nin dhallinyaro ah markaas ah oo nabina ahayn a wuxuu dilay ninkii ahaa boqorka u ahaa ciidamada gaalada oo jaaluud ahaa gaaladiina markaasi waxay noqdeen tusbax go-ay noqdeen waa firxadeen dhammaantood iyagoo tiradii ka bata saa wax la dilo iyo wax la qabtay iyo wax la bacsadaa laga dhigay saddexdii boqol iyo dhowr iyo tobankii nin ayaa ilahay u gargaaray subxaana watacaala ilahay marka wuxuu yidhi fahazamuuhum daaluud iyo saxaabadii la socotay iyo muslimiintii la socotay way jebiyeen gaaladii biidni illaahi ilahay idinkiisa ku jebiyeen waqatala waana dilay daawuudu daawuud jaaluuta ninkii jaaluud ahaayo boqorka gaalada ah ayuu dilay wa aataahu llaahu allana waa uu siiyey daawuud almulka mulkiga ayuu siiyey iyo walxikmata xikmada iyo nabinimada mulki ayuu siiyey boqortooyo daaluud kadib iyo walxikmata xikmad ayuu siiyey iyo nabinimo wuxuuna ka mid ahaa dadka farakutiriska nebi daa-uud oo la iskugu daray nabinimada iyo la iskugu daray iyo boqortooyada isaga iyo nabi suleymaan calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii waxaa la iskugu daray nabinimada iyo boqortooyada la iskugu daray ilaahay marka wuxuu yidhi wa callamahu alla waa uu baray daawuud mimaa kii ayuu wax ka baraya shaaw alla uu doonaayo qaar ka mid waa noo imaan doonaa caburbireedyada sida loo sameeyo iyo waxyaaba fara badan ayaa ilaahay bara subxaanahu watacaala walowlaa dafcu llaahi haddaysan markaa jiri lahayn ilaahay difaaciisa iyo celintay riixidda alla uu ku riixo annaasa dadka bacdahum gabalkood celinta uu ku celiyo bibacdin gabalka kale la fasadat il ardu ardadu waa fasahaadi laheed walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin maxaa loo jideeyay dagaalka jihaadka ah ilaahay isagaa sheego wuxuu yidhi dadku haddaysan jiri lahayn qeybta xumaanta la timaada qeyb kaloo dadka ka mid ah oo ay ka baqayaan oo ilaahay subxaanahu watacala uu ku sallado oo karjabiday haddaysan jiri lahayn dhulka iyo cirku waa fasahaadilah waxmagaradka dadka ayaa carada fasahaadilahayo haleylaha marka mar walba waa in la helo waxmagaradkaas wax kasoo horjeeda oo dadkii muslimiinta ah walowlaa dafcullah reebitaanka alle hadduusan jiri lahayn iyo celinta alle riixidda alle annaasa dadka uu reebaayo bacdahum gabalkood uu reebaayo bibacdin gabalka kale uu ku reebayo haddaysan jiri lahayn la fasadat il ardu ardadu waa fasahaadi laheyd walaakina allaaha laakiin ilaahey ayaa duu fadlin wuxuu ahaaday mid fadliya dheeraad u saaxiiba cala alcaalamiina caalamiinta korkooda iyo dadka korkooda ilaahayaa fadli iyo gallad siiyey oo wuxuu ka soo saaray kuwo iyaga ka mid ah oo xaqa ku dagaalama oo baadilka iyo ahlubaatilka la dagaalama tilka taasi aayaatullaahi waa aayaadka alle natluha waa akhrinaynaa calayka bilxaqi xaali xaq ku dhehanta wa innaka aduguna la min almursaliina mursaliintaad ka midta qisadii markii la gebagabeeyey ayaa ilaahi subxaanahu watacala wuxuu yidhi tilka taas aayaatullaahi waa aayaadka alle waxaas qisooyinkan waxaa ku saabsan iyo waxa lagaga warramay waa aayaadka ilaahay iyo qur-aanka ilaahay natluha waan akhrinaynaa aayaadkaas nabi maxamedow caleyka dushaada bilxaqi xaal ay aayaadkuyiin kuwa xaq ku dheehanaan kugu dul akhrinaynaa wa innaka adiga nabi maxamedahow la min almursaliina mursaliinta iyo kuwa lasoo diray mid kamida ayaa tahay haddaada mid kamida aad ahaa lahayna waxaanu qisooyina xageed ka keentay waxyaabaha daliilka u ah calaamada u ah inaad rasuul ilaahay tahay nabi ilaahay tahay waa inaad waxaada joogin markay dhacaayeen xilligoodii aada joogin ayaantan aan ahayn kitaab aad ka akhriday uusan jirin inaad uga sheekaydo si tafaftiran oo xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaan ah aada uga sheekaydaa waxay ku tusee inaad tahay rasuul ilaahay oo loo waxyoodo darsiganagiina maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi attowfiiq